halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka baroorashada ee uu qoray nebi yeremiyah wuxuu nebi yeremiyah qoray kitaabkan baroorashada kadib markii waxyigii uu sii sheegay oo dhan uu u dhacay sidii uu u yidhi nebi yeremiyah wuxuu ahaa nin qalbigiisa u jinjeero dhanka dadkiisa oo wuxuu garasho weyn u lahaa ilaah oo wuxuuna ogaa in ilaah uu samayn doono waxyaalihii uu kala hadlay ee ku saabsanaa magaalada yeruusaalem iyo boqorradii dadkii reer yuhuuddah markii noogu dambaysay dhegaystayaal waxay inoo joogtay arrinka ku saabsan in dadkii dibadda joogay ama quruumihii kale ee ku xeernaa iyo kuwii fogaaba ay ku farxeen in ilaah dhulka uu soo dhigay magaalada yeruusaalem waxay kaloo ku farxeen in magaalada la gubay dadkiina maxaabiis ahaan lagu kaxaystay magaalada baabiloon waa tii reer kaldiyiine haddaba ilaah dooni maayo markii aynu aragno kuwo ay inala tahay inay cadaawayaasheenna ahaayeen oo dhacaya inaan ku qosolno ama aan ku farxno dhibaatidooda waxaa jira kuwo mararka qaar aad isku jameecad tihiin oo haddii ay ku arkaan adigoo dhibaataysan aan ku arxamaynin waa jameecada masiixiyiinta ah ilaah wuxuu doonayaa haddaba inaynu isjeclaanno kuweenna masiixiyiinta ah oon hawsha isla qabanno oo aynan isku fiirsan lamana doonayo in qaarkeen markii ay inala noqoto in kuwa hawsha inagula jira ay sii liicayaan aynu ku faraxno waa inaynu isdhiirra gelinnaa oon is adkaynaa oo midba kan kale uu dhiirra geliyaa kuweenna dadka ku wacdiya masiixa ee soomaalida ah iyo weliba qolyaha kale ee hawsha masiixa soomaaliya looga wado inagu wehliya haddaan dhegaystayaal cutubkii labaad oo aan soo koobnay intaasi ku dhaafno ayaannu dhegaystayaal iminkana idiin bilaabaynaa cutubka saddexaad ee kitaabkii baroorashada ee uu qoray nebi yeremiyah haddaba mid waliba oo ka mid ah afarta cutub oo kale ee kitaabka baroorashada ayaa wuxuu ku socdaa alifbeeto isleh alifbeetada luqadda cibraanigu waxay ka kooban tahay laba iyo labaatan xuruuf oo cutub waliba ee shantaasi cutub ah wuxuu ka kooban yahay laba iyo labaatan aayadood oo aayad walibana waxay ka bilaabanaysaa alifbeetada koowaad ilaa laga soo gaaro tan laba iyo labaatanaad wuxuu gabaygan baroor diiqa ah u dhacayaa haddaba qaab suugaameed isku xigxiga oo habaysan waxaana la odhan karaa waa gabay ama hees tiiraanyo ah oo aan deelqaaf lagu arag hase yeeshee cutubkan wuxuu ka kooban yahay lix iyo lixdan aayadood taasina waxay ka dhigan tahay in saddexdii aayadoodba ay isku xaraf ka bilaabanayaan haddaan markaasi idiin bilowno meeriska cutubkan ayaannu eegaynaa cutubka saddexaad aayadaha kow ilaa afar waa baalka kun saddex iyo soddon ee axdigii hore waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan anigu waxaan ahay ninkii arkay dhibaatadii ay ushi cadhadiisu keentay wuu i hoggaamiyey oo igu dhex socodsiiyey gudcur aan iftiin lahayn sida xaqiiqada ah maalintii oo dhan ayuu mar kasta gacantiisa igu sii jeediyaa jidhkaygii iyo haraggaygiiba wuu gaboojiyey lafahaygiina wuu jejebiyey haddaba ninkan yeremiyah ah wuxuu soo arkay dhib fara badan hase yeeshee wuu ka soo gudbay oo uma dhicin caafimaadkiisu wuu sii xumaanayay iyadoo ay ugu wacneed tiiraanyada yeruusaalem yeremiyah intuu meel waliba tegay dadka uguma uusan faanaynin oo ma lahayn bal eega wixii aan idiin sheegay soo idinkuma dhicin hase yeeshee wuu iska aamusnaa oo si qarsoodi ah ayuu uga murugoonayey dhibka soo gaaray magaalada iyo dadkii reer banu israa'iilba haddaba sidii uu ku jawaabay ayaa muujinaysa dabeecadda ilaah ilaah kuma farxo markii uu dadka wax ku dhufto ciise masiix wuxuu innaga inagu leeyahay sida ku qoran kitaabka cibraaniyada cutubka saddex iyo tobanaad aayadda shanaad idinkama tegi doono oo welibana idinma dayrin doono maadaama aynu kitaabkan baroorashada idiin dulmarayno ayaannu hoos ugu dhaadhacaynaa kitaabkii baroorashada cutubka saddexaad aayadaha kow iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan ee baalka kun afar iyo soddon ee axdigii hore waxaana qoran sida tan tan uun baan garwaaqsanahay sidaas daraaddeed rajaan leeyahay rabbiga naxariistiisa aawadeed ayaan laynoo baabi'in maxaa yeelay raxmaddiisu ma dhammaato subax walba way cusub yihiin daacadnimadaaduna way weyn tahay naftaydu waxay tidhaahdaa rabbigu waa qaybtaydii sidaas daraaddeed isagaan rajo ku qabi doonaa haddaba saddexda cutub ee ugu horreeya kitaabka baroorashada ayaa mawduucoodu noqon kari lahaa markii berri ay noqotay shalay yeremiyah wuxuu milicsanayaa wakhtigii tegey oo wuxuu sii sheegayaa ciqaab ku imaanaysa magaalada yeruusaalem haatanna wuxuu dhex fadhiyaa burburkii magaalada yeruusaalem isagoo ooyaya oo welibana qoraya kitaabkan baroorashada waayo berridii uu sugayey ayaa u noqotay shalay waxaa yeremiyah uu leeyahay haddaan laynagu badbaadin naxariista rabbiga waynu baabi'i lahayn wuxuu kaloo leeyahay subax walba way cusub tahay naxariista rabbiga daacadnimadiisuna way weyn tahay oo wuxuu raacinayaa oo uu leeyahay isagaan rajo ku qabi doonaa haddaba waxaa loo badbaadinayo oo dhulka loogu soo celinayo waxay ahayd naxariista rabbiga waxaa loo badbaadinayana waa ballankii ilaah uu siiyey nebi ibraahim israa'iil ama yacquub ama nebi muuse waxaana dhammaan loo sheegay in ilaah uu siinayo reer banu israa'iil dhul ay degaan oo inkastoo shuruudaha ilaah uu siiyey dadka laga soo bixi waayey haddana naxariistiisa aawadeed ayuu dadka uga soo celin doonaa maxaabiisnimada waxaa haddaba la sii waxiyey in ugu dambaynta ay reer banu israa'iil noqon doonaan qaran xoog badan haddaba xukunka ilaah cadaalad buu ku yimaadaa naxariistiisuna weligeedba way sii waartaa waxaa dhegaystayaal intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii saddexaad oo aynu idiin dulmarnay haatanna waxaannu idiin bilaabaynaa cutubka afaraad ee kitaabkii baroorashada haatanna waxaannu soo gaarnay gabaygii afaraad ee tiiraanyada iyo murugada lahaa ee nebiga uu ku eegayey wixii ku dhacay magaalada yeruusaalem cutubkan afaraad yeremiyah wuxuu milicsanayaa wixii magaalada ku dhacay marka uu haatan dhex fadhiyo dambaskii magaalada kadib markii nebukadnesar si arxandarre ah uu magaalada u gubay ilaah wuxuu haatan xukun saarayaa dembiga oo markii sidaas uu yeelana wuxuu muujinayaa xaqnimadiisa reer yuhuuddah weli lama odhan karo xukun buuxa ayay ilaah ka heleen waayo looma baabi'inin sidii sodom iyo gomorra nebi xabakuug ayaa isna wuxuu leeyahay ilaahow markii aad cadhooto naxariis soo xusuuso waxaan markaasi dhegaystayaal idiin sheegayaa inaannu ilaah marnaba ilaaweynin naxariis mar waliba furasho ayay helayaan dadka ilaah haddii ay jidadkiisa yimaadaan haddaan iminka idiin bilowno meeriska cutubka afaraad ee kitaabkii baroorashada ee yeremiyah ayaannu la soo baxaynaa baalka kun shan iyo soddon ee axdigii hore cutubka afaraad aayadaha kow ilaa labo waxaana qoran sida tan dahabkii sidee buu u dhalaal beelay dahabkii ugu wada saafiyeysnaase sidee buu u beddelmay dhagxaantii meesha quduuska ahna waxaa lagu daadshay rukunka jid kasta wiilashii siyoon ee qaaliga ahaa oo dahabka saafiga ah la mid ahaa sidee baa loogu tiriyey dheryo dhooba ah oo uu dheryo sameeyuhu gacmaha ku sameeyey oo kale nebi yeremiyah wuxuu dahabka ku sifaynayaa dhallinyaradii reer siyoon wuxuu leeyahay dhallinyaradii reer siyoon oo sida weelal dahab ah oo kale ahaa ayaa iminka noqday sidii dheryo ciid laga sameeyey oo la burburiyey dhibaatooyinka dagaalkuna waxa weeye in marka hore dhallinyaradu ay ku hoobtaan haddaba rasuul bawlos ayaa isaguna rumaystayaasha ku tilmaamaya sida dheric ciid laga sameeyey oo kale hase yeeshee ahmiyadda ma ahan waxa weelka laga sameeyey laakiin waxa weeye sida loo isticmaalay weelkaas innagu ma waxaynu nahay kuwa sayidka u go'ay mise jidadkiisa waynu quursannaa haddaba waxaa la doonayaa inaynu noqonno kuwo ilaah u go'ay inkastoo weliba laynaga sameeyey ciid dhallinyaradii reer yuhuuddah ee noolayd wakhtigii nebi yeremiyah ayaa badankooda aanay u adeegi jirin ilaah waxaanay noqotay inay iska baaba'aan waayo kuma ayan jirin waxyaabo noloshooda qaali ka dhigaya waxaa nolosha qofka qaali ka dhiga hadalladii ilaah oo markii qofku ilaah uu garanayo oo uu aqoon weyn u leeyahay hadalladiisa uu ka sharaf iyo haybad badan yahay kan aan aqoonta u lahayn ama aan garanaynin ilaah dhan waliba laga eego haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka baroorashada ayaannu eegaynaa cutubka afaraad aayadaha afar ilaa shan waxaana qoran sida tan caananuugga carrabkiisa wuxuu dhabxanagga ugu dhegaa oon carruurta yaryaruna kibis bay baryaan laakiin ciduna uma goyso kuwii cunto macaan cuni jiray jidadkay ku baaba'aan kuwii dharka cas ku soo korayna meesha digaday ku dhegaan haddaba carruurtii yeruusaalem dhibaato weyn ayaa soo gaartay intii nebukadnesar ciidamadiisu ay ku wareegsanaayeen derbiyada magaalada yeruusaalem waayo reer yuhuuddah ma ayan doonaynin inay isdhiibaan waxaana magaalada ku yaraaday cunnadii dadku ay cunayeen iyo weliba biyihii yeremiyahna wuxuu leeyahay caananuugga carrabkiisu wuxuu dhabxanagga ugu dhegaa oon carruurta yaryaruna kibis bay baryaan haddaba wuxuu inoo dulmarayaa xaaladdii magaalada yeruusaalem markii cadowga uu soo galay iyo wixii ku dhacay dadka magaalada yeruusaalem ma ahan wax ay filayeen in kibis la waayayo waayo dadku waxay beero ku lahaayeen meel magaalada ka baxsan oo markii cadowga uu hareereeyey magaalada yeruusaalem dadkii ma aadi karaan beerihii waxaanay noqotay inay guryaha joogaan iyagoo aan cunno haysanin badankood waxaa haddaba taasi keentay carada eebbe haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka afaraad aayadaha lix ilaa toddoba ee baalka kun lix iyo soddon ee axdigii hore waxaa qoran sida tan ciqaabta xumaanta dadkaygu way ka sii weyn tahay ciqaabtii dembigii sodom taasoo daqiiqad qura lagu afgembiyey iyadoo aan ciduna far saarin kuweedii ahaa nadiir ilaah loo soocay barafka cad way ka sii daahirsanaayeen oo caanahana way ka sii caddaayeen oo jidkooduna murjaanta cas wuu ka sii guduudnaa oo midabkooduna wuxuu ahaa sidii safayr oo kale haddaba waxaannu garanaynaa in ilaah uu ciqaab saaray sodom iyo gomora laakiin ilaah wuxuu xukun saaray yeruusaalem kaasoo ka sii xumaa kii la saaray sodom haddaba dadkii deegaankaasi sodom iyo gomoro degganaa hal mar baa la wada laayay gebigoodba hase yeeshee reer yeruusaalem waxaa loo ciqaabay si ka daran sidii sodom iyo gomora inkastoo magaalada yeruusaalem dad ay u hareen oo aan la wada baabi'inin maxaa wacay iyagoo arkaya ayaa carruurtoodu hortooda oon iyo gaajo ugu baaba'ayeen maxaa keenay haddaba ciqaabtan xun waxaa keenay in iyagoo garasho u leh ilaah haddana ay diideen hadalladiisa oo weliba ay ka doorteen sanam aan waxba laga helaynin oo weliba aan noolayn markii dusha laga eego dadkaasu baraf way ka sii daahirsanaayeen oo caanahana way ka sii caddaayeen oo jidhkooduna murjaanta cas wuu ka sii guduudnaa oo midabkooduna wuxuu ahaa sidii safayr oo kale haddaba inkastoo ay wanaagsanaayeen xagga dusha haddana ilaah wuu garanayaa in niyadahoodu ay shar leeyihiin dembigooduna weli waa sidiisii oo waxa weeye inay ilaah ugu adeegaan laba qalbi taasina waa sawirka nebi yeremiyah uu inaga siinayo reer yuhuuddah haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno xigashada kitaabkan baroorashada ayaannu eegaynaa cutubka afaraad aayadaha sagaal ilaa toban ee baalka kun lix iyo soddon ee axdigii hore waxaana qoran sida tan kuwa seefta lagu laayo waa ka roon yihiin kuwa gaajada u le'da waayo kuwanu way caatoobaan oo abaar bay u bakhtiyaan iyagoo midhihii beeraha waayey naagihii raxiimka ahaa gacmahoodii waxay kariyeen carruurtoodii oo waxay iyaga u noqdeen cuntadoodii markii la baabi'iyey dadkayga nebi yeremiyah wuxuu leeyahay waxaaba noo roonayd inaynu seef ku baaba'no waayo buu yidhi silaca iyo rafaadkan ma aynan aragnayn waayo kuwii haray xaaladdoodu way ka sii xumeed kuwii seefta lagu laayey weliba hooyooyinkii qaar baa markii ay gaajoodeen ilmahoodii damac ka galay oo cunto ahaan bay u cuneen waa wax la yaab leh wixii ka dhacay magaalada yeruusaalem waxaana ugu wacan in la quursaday hadallada ilaah fikirka dadku waa hooseeya oo haddii aynu isku hadlayno dhibaatidu way sii kordhaysaa maalinba maalinta ka dambaysa ilaa aynu dhammaantayo soo gaarno xeer naxdin leh oo la mid ah sida kii ka taagnaa yeruusaalem wakhtigii nebi yeremiyah waxaannu haddaba dadkeennan casriga ah maalin waliba aragnaa ama u jeednaa in carruur badan dunida lagu laayo iyadoo habluhu ay iska soo ridaan carruurtooda ragguna ay maalinba mid la tumanayaan iyadoo aanay shaqo ku lahayn ilmaha dhalanaya haddaba dhegaystayaal taasi waa bahalnimo aan waxba doorin wixii magaalada yeruusaalem ka dhacay waa hore oo waxaa la laynayaa carruurta qof kasta oo dumar ah ee iska soo riday ilmaha waxay la mid tahay sida iyadoo dishay qof aadami ah oo ilaah u abuuray haatanna bal aynu eegno wixii keenay in magaalada yeruusaalem loola macaamilo sida tan qaraar weli waxaannu ku jirnaa xigashada kitaabka baroorashada waxaanan eegaynaa haatan cutubka afaraad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan sababteeduna waxay ahayd dembiyadii nebiyadeeda iyo xumaatooyinkii wadaaddadeeda kuwaasoo dhexdaada dhiiggii kuwa xaqa ah ku daadsay waxaa asbaabtu ay noqotay in nebiyada beenta ah iyo wadaaddaduba ayaan dadka u sheegin runta oo waxay ku eedaysnaayeen dil haddii qof aad ka xigmad badan tahay oo uu adiga ku hoos joogo oo aadan u sheegin waajibkiisa iyo hogo tusaalaha uu kaa doonayo waxay la mid tahay adiga oo dilay haddii niman mooryaan ah oo reer tolka ah oo qoryo boobayaal ah ku hubaysan oo aad garanayso oo ay wax dhacayaan oo ay dilayaan ooy halakaynayaan adiguna aadan ka hadlin ama intii ayaan falka xun gelin aadan kala talin cawaaqibka ay deegaanka u keenayso oo aadan uga digin sida ilaah uu kaga jawaabayo falkooda argagixisada ah ayaa waxaad ku eedaysnaanaysaa dembiga ah dil haddii aadan dadka kala hadlin hadallada ilaah iyo weliba injiilka masiixa oo adiguna aad garanayso ayaa weliba taasina ay noqonaysaa eedaysane waxaa laga yaabaa in lagu qaadabo heeskii ahaa eedaysanow eedaysanow waa lagu og yahay eedaysanow waa lagu abaalmarin haddaan intaasi uga baxno faalladii gaabneed ayaannu horay idinku sii wadaynaa kitaabka baroorashada cutubka afaraad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba-iyo toban waa baalka kun lix iyo soddon ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbigu caradiisuu ku kala firdhiyey oo mar dambe fiiro u lahaan maayo wadaaddadii lama sharfin oo odayaashiina looma nixin intaannu waxtar la'aan caawimaad u fiirinaynay ayaa indhihii na daaleen quruuntii aannu fiirinaynay waxay ahayd quruun aanna badbaadin karin waxaa kaloo haddaba ka jirtay magaalada yeruusaalem in wadaaddadii ilaah ee hadalka ku wacdinayay aan la dhegaysan jirin yeremiyah wuxuu ahaa nebi ilaah oo ninna uma imaanin oo kama dhegaysan waxa uu ilaah ka sheegayey iyo ciqaabta ay leedahay in ilaah la quursado oo asnaam xardhan la raaco ilaahna xukun buu dadkii ku soo rogay iyadoo ay ugu wacan tahay caasinimadooda haddaba rabbigu wuxuu leeyahay dhibaatadu waxay tahay in reer yuhuuddaah ay caawimaad ka dhowrayeen reer masar oo reer masarna caawimaad ama gargaar uma hayaan reer banu israa'iil reer masar waxay weligood ahaayeen cadowga israa'iil haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal ayaannu iminka horay idinku sii wadaynaa cutubka afaraad aayadda labaatanaad ee baalka kun lix iyo soddon ee axdigii hore waxaana qoran sida tan kii sankayaga neefta u ahaa oo ahaa kii rabbigu subkay ayaa godadkoodii lagu qabtay kaasoo aannu nidhi qurumaha dhexdooda ayaannu hooskiisa ku sii degganaanaynaa waxaa halkaasi ka muuqanaya sawir cad oo tilmaamaya sida qaranka israa'iil ugu baahay arliga oo ay qurumaha ugu kala firdheen haddaan soo koobno haddaba cutubkan afraad ayaannu eegaynaa kitaabka baroorashada aayadda laba iyo labaatanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan magaalada siyoonay ciqaabtii xumaantaadu way dhammaatay isagu innaba mar dambe maxaabiis ahaan ku kaxaysan maayo reer edomow xumaantaada wuu soo ciqaabi doonaa oo dembiyadaadana daahu ka qaadi doonaa haddaba markii xukunku u dhammaado ayaa ilaah wuxuu ballan qaadayaa inuu daa'iman dhulkoodii u dejin doono haddaan intaasi ku soo ekayno cutubkii afraad ee kitaabkii baroorashada yeremiyah ayaannu iminka idiin bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka shanaad ee kitaabkii baroorashada haddaba cutubkan shanaad oo ah kan ugu dambeeya kitaabka baroorashada ayaa ah salaad nebi yeremiyah oo la hor imaanayo ilaah haddaan idiin bilowno xigashada ama meeriska cutubkan shanaad ayaannu eegaynaa baalka kun toddoba iyo soddon ee axdigii hore cutubka shanaad aayadda koowaad waxaana qoran sida tan rabbiyow bal xusuuso wixii nagu soo degay ka fiirso oo bal eeg caydii nalagu caayey reer yuhuudda ah waxaa ka luntay derajadii iyo sharaftii ay ku lahaayeen quruumaha haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu hoos ugu dhaadhacaynaa cutubka shanaad aayadaha kow iyo toban ilaa saddex iyo toban waxaana qorninka uu leeyahay sida tan naagihii siyoon dhexdeeda lagu kufsaday hablihii bikradaha ahaana magaalooyinka dalka yuhuuddaah waa lagu kufsaday amiiradii gacmahooda lagu deldelay oo odayaashiina lama sharfin barbaaradii dhagaxshiidkay qaadaan oo carruurtiina rarkii qoryaha bay la kufeen waxaa ka dhacay sharafdarro iyo dhagxumo aan horay loo arag oo wuxuu nebigu leeyahay hablihiina waa la kufsaday amiiradiina waa la deldelay haddaba wuxuu nebigu qorayaa in reer binu israa'iil wakhtigaas ay wax waliba lumiyeen raggii dhallinta yaraa ama barbaarada waxaa addoommo looga dhigay nebukadnesar oo ahaa boqorkii dalka baabiloon weli waxaannu ku jirnaa kitaabkii baroorashada cutubkiisa shanaad waxaanan eegaynaa aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan farxaddii qalbigaygay ka dhammaatay oo cayaartayadiina baroorashay u rogmatay
siiraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin